adiguna dadweynu sheekada ku soo darano dawaraad isfaanahay dareenkaaga soo hadal kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayneen ka habsanay dunidu inaga uu dambayneen calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mawduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dhallinyaradeenna iyo fahanka guurka da'yaraanta waxaa ila falaqaynaya martida kale ah cali xuseen cigaal caaisho cali shire iyo ikraan maxamuud cali farsamadu waa cabdulaahi axmed tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
arligoo dhan wada maray
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna iridaha dalkee furan
hagaag guurka ayaa lagu micneeyaa midow nololeed oo dhex mara laba ruux oo lab iyo dhadig ah oo isguursada iyaga oo raacaya shareecada islaamka amaba xeerarka kale ee u dogsan hadba bulshada ay la nool yihiin hadafka ugu weyn ee laga leeyahay guurka waa in labada ruux ay helaan ubad si qoysku u ballaarto magaciisana usii jiro waxaa culimmada guurka ay tilmaamaan in guurku maro saddex xeer oo ka bilaabanaya haasaawaha kuna soo gabagaboobaya midooda waxaase dhacda in dadka midoobaya ay isku guursadaan da'yaraanta dhaqankaasi waxa uu ku soo badanayaa dalkeenna baadiyu hubaha ugu badnaadee haddaba dhallinyaradeennu aragti nooceeyah ayay ka qabaan guurkaasi qoysku door ma ku leeyahay guurka maxaa laga dhexlaa sidee ayaan kaga badbaadi karnaa dhibaatooyinka ka dhasha weydiimaha iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka oo ay ila falaqaynayaan cali xuseen cigaal oo ah madaxa xarunta aqoon dalab oo ka shaqaysa horumarinta bulshada caaisho cali shire oo ah arday barta culuumta caafimaadka kana tirsan bahda qalinleyda iyo ikraan maxamuud cali oo wax ka qorta guurka soo dhoweyn kadib waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay u arkaan guurka ruuxu galo isaga oo da-yar cali xuseen ayaana ku hormaraya waa mahadsan tahay walaashay sacdiya waan salaamayaa dhammaan wariyayaasha raadiyo himilo iyo madaxdeeda sidoo kale shacabka dhegeysanaya raadiyo raadiyaha waa salaamahayaa martida sharafta ee barnaamijka gogolo jirtan waa salaamaya intaas kabacdi haddii aan usoo gudbo su-aashaada ah sidee u aragtaan guurka dhallinyarada kolley waa wax oo caalamka dhan iyo ama adduunka dhan ka jira waxyaabo qaladana waa yeelan kartaa waxyaabo saxna waa waa yeelan kartaa marka anigu waxaan raayiyan shaksiyan u arkaa mid dhibaatooyinkiisa wata waa mahadsan tahay cali caaishaan soo dhaweynaya markan caaisho dhankaaga bal adigu sidee u aragtaa guurka qofka isaga oo da-yar u guursado aniga ahaan guurka dhallinyarada ilama wanaagsano sababto ahay wuxuu leeyahay dhibaatooyin aada u fara badan haatan xilligan la joogo aada buu ugu soo badanayaa dunida khaasatan magaalada muqdisho marka aniga ahaan ilama wanaagsano caaisho waa mahadsan tahay ikraan maxamuud aan soo dhaweynayaa ikraanay soo dhawow oo marka hore kusoo dhawow barnaamijka marka xigana bal adiga aragtidaada in ruuxu uu ku guursado da-yaraan sidee baad u aragtaa aadaad mahadsantahay baahi qalbiga waan dhowahay ilaahay ku xifdiyo waan dhowahay adii dhammaan idaacadan oo idiin mahad celinaya iyo dhammaan dhalinyarada igula jirto ani ahaanika ikraam maxamed cali ahaan fikirkeyga ama aragtida igu dhow aan ka qabo waxa waaye ilamaan wanaagsana sababtoo ah waxyaabo badan baa jira laakiin ani ahaan hadda ilama wanaagsano dhalinyarada da-da yar ee sameynaya ilaahay kuma samadarnaadee guur oo ayagoo gaarin xilligooda waxaad wada qabtaan in qofka isaga oo da-yar uusan guursanin haddana marka loo fiiriyo dhallinyaradeena guurka noocaas ah inta badan waa uu dhacaa oo bulshada uu ku dhex badan yahay marka maxay idinla tahay in guurkaasi uu ku kalifi karo qofka markan caaisho cali ayaan soo dhaweynayaa
waa maxsanta walaashay sacdiyo horta sababo badanaa jiro oo ku kalifi karo gabadha inay ayadoo yar guursato inta u badan waxay ka imaadaa familka ayagoo dhahayaan yacni lacag ahaan ayagoo fiirinaa oo qoyskooda aanan fiirinayn gabadhoodii caqabada ka dhalanayso qoysaska badankooda waxay eegaan uun lacagtii ay ka helayaan caruurtooda marka ma fiiriyaan xaaladda iyo iyo dhibka ee mari doonta gabadhooda waxaa kaloo u anan karaa anigu sababto yacni gabdhaha qaar inay ku jiraan duruufo nololeed oo gurigu caqabad badan ka jirto oo nolosha lagu cabiidaa la celcelinaa yacni gabadhu aysan xor ahayn waxay rabteen doonan karin ay samaysan karin oo laga dhigay qof la cabiiday sidaas darteeda ayadoo isdhehaysa ka bax noloshan ay waxay isku dayaysaa inay guursato ayadoo yar uusan gaarin guur weliba aysan u diyaarsanayn aysan u diyaarsanayn inay ilmo koriso aysan u diyaarsanayn inay owlaad dhasho aysan qaadi karin xil iyo mas-uuliyad guri ayay waxay isku dayaysaa si ay uga baxado gurigan uga dheeraato inay guursato ayayba ka dhex baxda isaga dham marka labadaas sababa u aanaynayaa aniga waa waalidka iyo caqabada ugu badan ee guryaha ka jirto cali xuseen bal dhankaaga waxaa isku wada raacdeen in guurka qofka isaga oo da-yar u guursado xoogaa laga roon yahay haddana waa ay jiraanoo dhalinyarada dhexdooda marka la fiiriyo ay ku badan tahay arintaasi marka maxaa sababay ayay kula tahay aada umahadsan tahay walaashay sacdiya iyo caisha oo ayana barnaamijkan ka hadashay haddii aan sii tixraaco hadalkayga su-aasha ah maxaa sababay kula tahay horta waxyaaba badan baa sababa dhowr qodobna caaisha ka dhawaajisay laakiin aniga hadda qodobka aan sidayga waa ugu muhiimsan yahay oo waxyaabaha sababay waxaa kamid ah bulshada oo hadafkoodu uu kooban yahay ayaa kamid a tusaale dhanka wiilasha markaanu fiirino adduunka dadka dhalinyarada waxay leeyihiin hadafyay leeyihiin waxay leeyihiin himilooyin iyo waxyaaba waaweyn ay ku taamayaan inay guuraan oo noloshooda micnaha inay gaaraan oo noloshooda ay ay micnaha xaqiijiyaan marka maadaama hadafya bulshada ay nagu yartahay hadafyadooda ay yaryihiin dhanka wiilasha hadafka usoo horeeya oo uu arkayo oo markasta maalin walba oo arkayo waxaa kamid ah guurka kamid a oo la xaqiijinayo marka sidaas daraaddeed qofkii ma haysto hadafyo waaweyn waraaqo uu rabo inuu gaaro xaqiijiyo marka wuxuu maskaxdii gashanayaa inuu uu reer dhisi karo uu aroosi karo hadaf iska kooban oo isleeyahay waa gaari kartaa noqonaya waxaa kaloo kamid a sida casha sheegtay kolley dhanka gabdhahan ay ku saxan tahay oo cadaadisa iska jira marka anigu waxaan qodobka ugu weyn aan isleeyahay waxaa waaye oo dhanka wiilasha hadaf la-aan ayaa ayaan ku sababeynaya
waa mahadsan tahay cali ikraanaan soo dhaweynaya ikraani dhankaaga maxay kula tahay guurkan ay dhalinyaradu ku guursanayaan da-yaraanta waa ay sababtay umahadsantahay baayo dhawahay haddii aan ahaan fikirkay ka dhiibto intii aan sheegi lahaabo walaalihaygaas oo sheegayn asxaabtiga horey ani ahaan waxaan ku daraa badanaa horta anaga baadiyo uu u badan yahay gobolada in da-yaraan laisku guursado uma badno ee, magaalada magaaladana waa dhif iyo qaliil inkastoo waayaantan dib usoo badanayo oo gadaal ka imaanayaan een, sababaha ugu soo badanayaan ee abaaya caasha ka dhawaajisay waa gabdho yacni ama dhaniin guriga cadaadis uu ka jiro oo malaan ay rabaan inay malaanka xoriyadooda soo arkaan ee baalishooda ku duulaan gabdhaha unbaa ka jira magaalada laakiin badanaa waxay u badan tahay baadiyaha Een, baadiyahaasna wax kale ma ahan sababtu yacni dhalintii waxay sameynayaan gabdhihii markii cadad u timaado baa hore guur loo ah, nin loogu darayaa sababtoo ah ayaga maba yaqaanaan waxbarashadii iyo horumarkii een, waxay yaqaanaan geliya xoolo dhaqatadaas waa xoolo dhaqatada ee marka sidaas bay sababtu ee u noqon kartaa in yacni boqolkiiba boqol ay jaahilnimada xagga keliya ay u badan tahay mid kale way noqon kartaa in yacni dhallinyaradiini ay sameynayaan wax loo yaqaano xiriir jacayl xiriirkaana ay familkii gabadha ay arkaan ay dhahaan ayadoo la wareysan oo dhihin maxaa xagee rabtaa inaad yacni xiriir baa leeda adiga wixii laga wareysan in hore laga yiraahdo een, nin baa lagugu daray ayadana gawiil kala jecesha marka danta waxay ku qasbaysaa inay guursato qofka oo familkeeda ku daray mise qofkii ay jecleed ay aado marka labada un mid weeye insha allah caaishaan rabaa markaan inaan ku laabto ee, oo sababaha aad sheegtay caaisha mid kamid waxaa tiri waalidiinta u aaneysay oo saboolnimada ayaad soo dhexgelisay marka saboolnimada kaalinka ay ku leedahay in ee, dhalinyaradu da-yaraanta ay ku guursadaan Een, saboolnimada een, qayb weyn ay ka qaadan kartaa waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inaysan waxba baran ay kasoo jeedaan reer family aanan waxba haysan sidaa darteeda mar walba lagu dhaho yacni maxaad wax ka baranaysaa familkaaga familiska faqiir waaye waxba ha baran ee guriga joog ee gabadha halkaasi guriga lagu celiyo Mm, guriga marka lagu celiyo gabadha kadib ayadana way fikiraysaa oo ilaan qof hami iyo horusocod rabta waaye marka familku waxay ku khasbayaan gabadha maadaama ay waxbaran waxbarashadan u awoodin ee yacni inay i guursato saboolnimadan waxay qeyb uga qaadan kartaa yacni gabdhuhu waxay u baahan yihiin waxay noloshooda ku dabaraan uma baahna oo keliya waxay cunaan waxay cabaan ee waxay u baahan tahay lebis iyo wixii xirato mararka qaar waxaa laga yaabaa xataa familkii ayagoo intaas yarta ay hayaan oo u awoodaan gabadhooda inay siin waayaan een, ay ku adkaadaan ay dhahaan een, waxba ma hayno goor walbana ay u diidaan gabadhina ay iscuqdadayso sidaa darteed ay istiraa een, haddaa guurso lahayd waa heli lahayd waxaasi wax ka badan oo guriga maamuli lahayd lacagtaasi lacagtaasaa heli lahayd aniga had ahaan waxaa aqaanaa gabar hooyadeedii iyo ciddeedu way iska dhaqan yihiin laakiinse hooyadeeda waxay ula dhaqantaa si aan gabadheed ahayn Een, waxay ku dhehaysaa badarkaas gurigaas way ka cunee wixii cabee wixii xirane dhammaan yacni wixii xiranayso uma badno wixii cabayso dhankaas way ka dabaree laakiin waxay dhehaysaa shaqayso gabadhu meelay aada ma taqaano Een, meelay ka shaqaysata ma taqaano marka wax- way socdadeene waxay isdhehaysaa maanta haddaa wax bari lahayd yacni meel aad kasoo bixi lahayd sax laakiin hadda wax maada baran reerkaagana wax ma haysto waxaa u baahanta lebis wax walba u baahanta halkay ka keenaysaa nin iska guurso waa helaysaa sidaasay ugu dhex baxaysaa familka oo duruuftaas iyo dantaasi inay uga tagta laga yaabaa ay ciddeedna ku cilaan mararka qaar ardayda ama ma- asxaabteyda ay ku dhahaan famil faqiiraa kasoo jeedaa ayadoosan aqoonin qofkay dooran lahayd ayadoosan aqoonin xulashada ragga qaabka loo xusho een, midka afku macaaneeyaba u maleyso qof si dhab u doonayo een, iska raacdo kadibna mararka qaar waxaa dhacdo inay la dhuumato ee si qarsoodi iyo qudbasiro sameeyaan kadibna reerkeeda markay arkaan gabadhooda oo xaamila amase la qub- ama qudbasiro loo watay inay dhahaan naga fogaaw ama naga tag mararka qaarna waxaa jirta caadi dhaqameed oo lagu daro laho gabadhaan een, aan waalidka inta lala hadlo wiilka cidiisa lala hadlo cidi isla xiriiraan gabadha sidaas loogu daro marka qaabkaasay uga qayb qaadan kartaa gabadha haddii ay weyso familkeeda ay faqiir yihiin ay weyso waxay nolosheeda ku dabarto boqolkiiba boqol een, waxay way fikiraysaa wayna ka dhex baxaysaa reerkaasi waa mahadsanta
Ee, cali markaad dhankaaga fiiriso ee, adigu ee, saboolnimada ee, wiilasha mararka qaar ma ku xambaartaa inayba da-yaraanta ku guursadaan aad ba umahadsantahay walaashii sacdiya saboolnimada sida hadda caaisha ay nooga warantaba gabadhu markii ay saboolnimada micnaha ujeeday u aragtaa micnaha ama hadaf ay xaqiijinayso ama dhibaato ay ka baxayso ayay u aragtaa inay wiil guursato laakiin dhanka kale in wiilku uu isagoo saboolnimo ah ama saboolnimadiisa reerka saboolka ah wiilkiisa inay qeyb ka qaadato inuu guursado waxaan isleeyahay taasi ma ahan mid badan ama bulshada lagu yaqaano sababtoo saboolnimada hadda uu ku jiro micnaha hadduu guursado maaha mid uu ka baxaayo oo isagaa mas-uuliyad sii saarmaysaayoo laga rabaa maxaa la yidhahdaa reerkii inuu biilo qarash keeno marka taasi dhanka wiilasha kuma badnaa walaashay oo mahadsanta
waa mahadsan tahay ikraana markaan weydiina ikraanay mar qaar ma dhacdaa in qoyska isagoo ilaashanaya sumcadiisa amaba raba inuu la xidhiido qoys uu markaas u arko in isku darajo ay bulshada ka joogaan in ay gabadhooda u guuriyaan amaba wiilkooda u guuriyaan iyaga oo da-yar qoyskaas qof ka soo jeeda ها باي way dhacdaa sababtoo ah ee, way badan tahay ani hadda ahaan waxaan garanayaa inan yacni la socon ji- jo- la s- la joog- la dhigan jirtay iskuul ee, goob waxbarasho gabadha wixii da-deedii ahayd marka aniga usoo gudbaynay galaaska ee koo iyo tobanaad mise galaaska loo yaqaano fonfoor gabadh adigu afar iyo toban ka baxayso shan iyo toban u gudbaysaa inanta waxay sameysay ilaahay kuma soo darnaadee wiilba inan bay isla inan bay isjeclaayeen inanku aad buu ciddiisa wax u haysan yacni iska danyaraayeen ayadoon xoogaa cid ilaahay wax siiyey ka dhalatay aadna u daayaraayeen Eh, adigu xilliga qaangaarkoodana way ku jireen maasha allah laakiin ayadu minkeedii waxmay saxmili karin gabadha marka waxay sameysay ilaahay kuma soo darnaadee wiilkii familkii ay u sheegtay markii fonfoor bilaabi rabtay waxay tiraahday wiilkaa jeclahay ee, wiilkaa lagu daro aabihii inaan wuxuu yaqaanay asaga saaxiibkiisa u dhalo isku shaax ee meel shaaxa ka cabaan waa dhow gar haddii laisku soo qaado dee ama kaftan iyo mise sheeko kale uusa ku ceeboobin oo qof uu la tartami karo markaas inankii buu wiilkiisii gabadhii ku daray Ee, dhibaatooyin badan baa jira haa way dhacdaa inuu qofkan u raadiyo qof levelkiisa oo kale ah. badanaana waxay u badan tahay dadka ee, wax haysto yacni ilaahay hantidii siiyey Ee, badanaa dadka danta yar leh oo waxba aan haysan way ku yar tahay raadiyaha himilo f m megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaana ku guda jirna waxaan kaga hadlaynaa toddobaadkan dhallinyaradeenna iyo fahanka guurka da'yaraanta martiduna waa cali xuseen cigaal caaisho cali shire iyo ikraan maxamuud cali waan isku soo laaban doonaa dhegaystayaal balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martida barnaamijka caliyow ma dhacdaa marka aad fiiriso ee, dhalinyarada dhexdooda in qoyska isaga oo ilaashanaya ee, sumcadiisa uu mararka qaar wiilkiisa u guuriyo ee, gabar kasoo jeeda qoys ay ugu yaraan u arkaan in bulshada hal ee, doon ay ka wada saaran yihiin walaashay sacdiya waa mahadsan tahay Een, way dhacdaa oo in wiil eh, loo guuriyo Een, gabar ay qoyska isleeyihiin sumcadooda ama ila- ayagoo ilaashanaa isleeyihiin isku doonba micnaha dhanka nolosha ka saaran tihiin Een, laakiin waxaan filahayaa inaysan dhanka wiilasha aysan eh, saaid ugu badnayn oo een, markii la fiiriyo een, guurka oo in qofku uu bulsho kale uu isku level yihiin ay raadiyaan badanaa een, wiilashu way ku yartahay sababtoo ah wiilashu waxaan is leeyahay een, mas-uuliyadda ah inay een, qof ay gursadaan ayaga ayay ka timaadaa laakiin waalidku ha sameeyaan oo ha- waalidku tidkiisa wiilasha ama marka qaar gabdhaha ha- ha ha la raadiyo laakiin kuma badna marka way jirtaa laakiin way koobantahan filaya Ee, intaan kaa gudbin ee, cali m- mararka qaar sow lama dhihi karo xataa marka dhalinyarada loo fiirsado ee, daa'iraanta wax ku guursata waxay inta badan ee, ku guursadaan hebel waa uu guursadee guurso aad baa u mahadsantahay sacdiya Een, markii horena waan sheegay waa markii wiilasha dhalinyarada xagga dhalinyarada la eego een, barnaamijka guurka oo da-yarida lagu guursado waa qodobka ugu badan qodobka hadda aad tilmaantay Een, sababtoo ah een, bulshada hadafkeeda waataan kuu sheegay hadafka ayaa hadda annaga nugu yar qofku inuu ahdaaf badan dejiyo inuu yira tusaale ahaan een, waa inaan dhakhtar noqdaa kahor intaana guursan ama waa inaan injineer noqdaa ama waa inaan een, ee, maaliyad ahaan waa inaan intaas intaas gaaraa ama waa inaan saas yeelaa hadafkaasaa nugu yar hadafka marka s- waxaa soo koobahaya waa hadafka hadda ka dhawaajisay oo ah hebel baa guursaday marka markuu arko qofkii een, hebel oo qaraabadiisi ahaan guursaday een, isla markiiba asagii maskaxiisa waxaa kusoo- kusoo dhacaysa een, barnaamijkaas ma sameysaa intuu ka fakaraya isla su-aashii haddana wuxuu arkayaa wiilka bacdi ama bilka bacdi haddana qof kale uu yaqaanay oo guursaday marka waa ra'yiyan waa waxaan isleeyahay waa qodobka ugu badan oo maanta sababa inay guurka degdega ay galaan dhalinyarada soomaaliya caaishan markaan aadaya waad raacsan kartaa haddii aad wax raacinayso weydiintii ka horeysay ee ahayd ee, qoyska iyaga oo mararka qaar ka fikiraya ee, sumcadooda in ay ma dhacdaa gabadhooda u guuriyaan su-aashan si guud ayaan idiin soo eh, dhexdhigaya marka loo fiiriyo dalkeenna inta badan maba laha ee, xarumo u gaar ah oo dhalinyarada lagu baro ee, habka ugu wanaagsan ee qoys loo yagaleelo iyo waajibaadka saaran qofka marka uu qoys yag- yagleelo taasoo meesha ka maqan xoogaa door ma ka qaadatay in dhalinyarada naftirkooda ay ku dhiiradaan guurka iyaga oo ee, ee, da-yar oo aan inta badan mas-uuliyad qaadi karin xilliga caaishaan ku bilaabaya Een, horta sacdii waa mahadsan tahay Een, fikirka eh yacni qoysaska qaar maisku raadiyaan dad ay isku darajo yihiin haa sax way dhacdaa aniga midda ugu weynaa ugu aanaynayo waxa waaye qabiil tusaale ahaan gabadhan waxay kasoo horjeedaa reer qabiilkoodu sareeyo hanti haysto waxay jeclaatay wiil iska hooseeyo qabiil hoose eh ay u yaqaanaan qabiilka aysan soo gelin soomaalida qaar mararka qaar waxaa kula yaabaysa ay dhahayaan qabiil hiblaayo anaga isma soo galno gabadha wiilkii aa jecel u qaadaysaa jeclaanaysaa Een, way dareensan tahay mararka qaar gabadha way dareensan yihiin in reerkooda ay soo gelin cidaan ay aada ugu baqayso gabadhii ayadoo qarqarinayso amase ka gambanayso amase isdhahayso ama ay cidda ku garaacaan dhibaato ku geystaan ee wiilka si u qarinaya maalinta dambeeto waa la arkaa markii la arko oo lagu qabsado ay dhahdo aniga wiilkan waxbaa igala dhexeeyo ama waan jeclahay ciddu waxay sameeyaan si degdega wax aan iskula hadlaan kadibna gabadhi waxaa loo raadsiyaa wiil ay isku darajo yihiin ama cidda isla yihiin kadibna wiilkiyaa lagu daraa halkaasay ku aqal galaan marka taas baa u aaneynaya aniga een, markii darajo ahaan la dhaho la fiirsho qabiile inta badan loo fiiriyaa tan kaleeto ah ma jirtaa meelo lagu baro een, dhalinta habka guurka wanaagsan yacni nidaamka iyo shuruucda uu leeyahay een, horta culimadeena khilaalaha siiyo culimo badan ha ka hadasho guurka iyo waajibaadkiisa shuruucdiisa dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay Een, diinteena guurka sare uu qaaday yacnii waxaan ka wadaa guurka ku dhiirigeliso dhalinta inay isguursadaan
Ee, bal caliyow inta badan ee, muqdishoan hadda joognaa ma laha ee, iskuulaad bixiya koorsooyin la xiriira dhisidda qoyska oo tilmaamaya amaba baraya dhalinyarada waajibaadka laga rabo markay ay guriga tagaan Ee, taa oo meesha ka maqan ma la dhihi karaa ee, waxay door ka qaadatay in dhalinyaradu ku degdegaan guurka waa mahadsantahay sacdiya Een, runtii anigu fikrad ahaan een, u malayn maayo ee, inay qeyb weyn ka qaadato Een, sababtoo ah haddii lacalla hadda ay jiri lahayeen iskuuladaas oo maxaa la yirahdaa lagu baranayo een, arrimaha guurka waxaan isleeyahay qole qofku markii uu barnaamijkaas usoo diyaargaroobo een, ayuu dhigan lahaa laakiin ee, waxa kani waa wax oo barnaamijkan degdega waa wuxuu ku saabsan yahay dhaqan ahaan bulshada si ay u dhaqmayso marka anigu koley taas waxaan isleeyahay qeyb weyn kama aha
Ee, sababahaas aan soo tilmaamnay iyo kuwo kale ayaa ee, jiri kara oo dhalinyarada ku xambaari kara inay guurka ku degdegaan Ee, markaan sababaha intaa uga imaano ee, guurka lagu degdego maxaa laga dhaxlaa caliyaan ku bilaabaya Een, horta adduunka wax kasta oo jooga ama adduunka wax kasta oo yaalla waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido intaa waa leeyihiin Een, sidaas si lamida guurka lagu degdegaana waa la mid waana lagu faa-iidaa oo boqolaal qoys oo adduunka ku nool ayaa ku faa-iida khasaarooyin badan oo uu leeyahay oo kumanaan qoys baa ku khasaaray waxyaabaha laga dhaxlo waa kolley int sida guud waa labadaas qeybood oo in lagu faa-iiday iyo in lagu khasaaro caaisha sababihii dabcan waa iftiiminay ilaa xad oo ku kalifi karaa ee, amaba keeni karaa ee, in guurka lagu degdego bal guurkaa si lagu degdegayo maxay kula tahay in laga dhaxlo Een, waa mahadsan tahay sacdiya marka hore Een, guriga lagu degdegaayo een, horta siduu cali sheegay wax walba waxay leeyihiin faa-iido iyo faa-iido darro Een, gurka marka lagu degdego waxaa ka dhalanayo dhibaatooyin aad u badan oo dhakhaatiirta isbitaalada xataa aad ugu cabtaan yani gabadhii inuu ku dhaco isku furan waxaa la sheegaa gabdhaha u yarya- oo- oo yaryarka lagu guursaday ama yaraanta lagu guursaday inuu badyihiin isku furanka sidoo kale gabadha ayadoo yar in la qalo oo la dhaho gabadhan maskaheedaa yar ma dhali karto oo cunug lagu qalo waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo lagu dhahaa cunugeed koowaad waa lagu qalay cunugeed labaad waa lagu qalay saddexaad waa lagu qalay oo dhammaan ay qalliin soo martay sababtoo ah maskaheeda aada u yar oo ma dhali karto si caadi uma dhali karto marka een, taasi baan isleeyahay dhibaato waaye oo guurku wuxuu ku imaadaa da-yaraanta gabdhaha lagu lagu guursado
ikraan dhankaaga walaahi baay waxyaabo badan laga faa'iidaa Een, haddii laga faa'iido yani caruur qurux badan oo wadanka usoo baxo iyo diintaba Ee, midda kale ee, positive iyo negative wax walba way leeyihiin Ee, badanaa laakiin waxaa badan negativekooda ee, waxyaabaa laga dhaxlo in gabadhii ay u geeriyooto oo kale maamada ee, gabadha cunuga qaadaysa uurka oo kale kafkeedana awood ay u yeelan weyso inuu soo maro een, xagga minka Ee, waayo minkeeda aad uu u yaryahay kafkaas ma qaadi karo ama inay foosha ku adkaato gabadha ay wax isbuuciyo ama afar adig yani afar maalin u rafaado way badan yihiin marka waxyaabaa laga dhaxlo caliyo waxaad tiri ee, waana lagu faa-iidaa waana lagu khasaaraa Ee, m- markaan fiirino ee, mushkiladaha ugu yaraan uun guurka qofka da-yaraanta uu ku guursado uu ka dhaxli karo ee, waa kuwe adigoo faa-iidadana raacin kara waxyaaba badan baa ka mid ah een, khasaarooyinka laga dhexlo ama dhibaatooyinka uu leeyahay guurka degdega waxaa kow ka ah een, isfahan la-aan in dhacdo oo labadii qof maadaama da-doodii ay yar tahay een, in isfahan la-aan meeshaas ay ka dhacdo Een, waxaa kaloo ka mid ah ee, mas-uuliyad la-aan ayaa ka mid ah mas-uuliyad darro kale ka mid ah in labadii qof een, ama qofkii yaraa een, mas-uuliyaddiisii qofku uu fahmi waayo Een, waxaa kaloo ka mid ah een, dhaqaalaha ka mid ah oo waa ognahay dabcan dadka yaryar dhaqaaluhu waa ku yaryahay marka dhaqaale la-aan haddii dhacdana guurki- ee, qoyska burbur buu ku jir buu ge- ayuu- ayuu geli karaa Een, waxaa kaloo ka mid ah khatarta een, een, een, dad waxyaaba loo yaqaana dhiciska ama ilma iska soo ridka iyo waxyaabahaas oo kale ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah een, khatariisa waxaa kaloo ka mid ah waxbarasho la-aan ayaa ka mid ah oo waxbarashadii dadkii yaraay oo baarki iskuuladii dhiganayay ama jaamacadaha dhiganayay inay een, waxbarasho la-aan ay ku dhacdo waxbarashadii ay ka haraan ayaa ka mid ah marka waa badan yihiin furiin iyo aakhirkii waxaa ka mid ah waxyaabahaasaa ka mid ah Een, dhanka kale een, faa'iidadiisa haddaan fiiriyo guurka degdega ah ee, sida iran ay ka dhawaajisay awlaadda ayaa ka mid ah een, maasha allah waxaa kaloo ka mid ah een, qofka inuu karti yeesho oo qofkii ilaahay ku guuleeyo dhallinyaraha een, inuu caqabado badan wajaho caqabadahaas uu ka baxo oo qofka qof karti leh uu noqdo waxaa kaloo ka mid ah een, qofku inuu asaga tirkiisa uu dadaalkiisa uu ku gaaro een, qof dhaqaalayahan inuu noqdo tusaale ahaan micnaha qofkii adeegii tira- ee, dhibaatadii tirada badnayd sida u ordaayey in dhaxal siiso inuu qofkii qof hantila noqdo waxyaaba laga dhexli karay ka mid ah oo faa'iidada ah marka wayna tiro badan yihiin intaas iyo in ka badan way jiraan ee caaisha markaan fiirinaya caaisha waxaa inta badan tilmaamtay ee, xaaladaha caafimaad oo ay gabadhu la kulmi karto marka ay ee, iyada oo da-yar ay guursato Ee, markaan dhinaca kale fiirino ee, ma dhihi karnaa faa-iido ayuu leeyahay guurka ee, xilliga hore ay gabadhu ku guursato haddee faa-iidooyinka ay jiraan bal hal iyo laba
Een, sacdiya waa mahadsan tahay horta faa'iida dara een, faa'iida- faa'iidada waxaa ka- een, waxaa ka badan faa'iida darada faa'iidada markii la dhaho walow aysan badnayn anigu waxaa isdhahaa dhanka caruurta oo sidaan wada ognahay gabdhuhu markay gaaraan da-da afartan iyo shan ama konton way ilmo gooyaan qiyaasta da-daasi marka gabadhu waxay awood u yeelanaysaa iyadoo aad u da-yar inay haysato oolaad uu ilaahay ugu deeqo hadduu alle subxaana watacaala siiyo Een, marka ma badna faa'iidadiisa faa'iidadaradiisana waa sida hor loosoo sheegay sida uu cali sheegay een, mas-uuliyad daro yacnii gabadha mas-uuliyadda ma qaadi karto een, reer ma maamuli karto gabadhaan waxay ahayd gabar allow guri markay joogtay gacanta lagu hayay oo hooyadeed dhihi jirtay sidaan u qabo sidaan u qabo waalidkeeday amri jireen ee wax walba sidaas ku qaban jirto tababar la siin jiray laakiin ma ahayn qofkana qof mas-uuliyad loo dhiibay oo guri la fariisiiyey marka mas-uuliyaddaas markay qabato guri la fariisiyo caqabado badan ay kala kulmaysaa midda kale oo ah een, oo ikraan hore u sheegtay walaasheed way mahadsan tahay midaas waa idan dhalmada een, yacni xilliga dhalmada inay aada u dhibto gabadha gabdhaha qaar ay u dhintaan mararka qaar waxaa arkaysaa gabadha waxaa lagu dhahaa qaliinaa lagu sameynaa qaliinay ku jirtaa een, isla saacado kadib waa lagu soo noqaa gabadhaada halisay ku jirtaa mid dooro labada cu- cunuga dhalanayo iyo gabadhaada mid dooro mararka qaar waa dareemi kartaa cunug yar iyo qof weyn markii la dhaho wax la doorbidaa qofka weyn marka mararka qaar dhibaatooyinkaasaa dhici karaan oo halkaasi qofku wuu ku nafweyn karaa ama wuu ku umal raacan karaa sidaan hore usoo sheegaba een, isku furan iyo qofkii qalnimo badan oo maro dhibaatooyinkaas oo la kulmi karaa Eh, si guud bal markan marka faa'iidada iyo eh, khasaaraha ku jira aan isbarbar dhigno keebaa badan Eh, ikraanaan kusoo dhaweynaya aragtidaada Eh, abaay aad aad mahadsan tahay Eh, markii laisbabar dhigo faa'iidada faa'iida darada walaa faa'iida darada badan because faa'iidada way yar tahay Eh, sababta ah inuu keliya gabadhii ay fursadaas hesho iyo caruurtii ay ku dhasho oo boobsiiskaas yani ilmo badan ay hesho maashaa allah iyadoo da-yar laakiin faa'iidadiis faa'iidadiisa faa'iida daradiisa ka badan sababtoo ah aad ay u fara badan yihiin laba hal iyo hal laba ma la dhihi karo laakiin faa'iidadu hal iyo laba la dhihi karaa faa'iida darada laakiin hal iyo laba iyo saddex lama dhihi karo aad ay u fara badan yihiin caqabadahana iyo challengesna aad ay u fara badan yihiin marka waxaan is leeyahay boqolkiiba boqol ama aan ku leeyahay ani ahaan fikirkeyga waxaa badan faa'iida darada Eh, aliyo markaad adiga dhankaaga isbarbar dhigto faa'iidada iyo ee khasaaraha laga dhaxli karo guurkan dhalinyaradu ay xilliga hore eh, guursadaan iyagoo da-yar eh, keebaa badan markaad dhankaaga fiiriso sacdiin waa masanta walaashay een, taasi waa iska caddahay een, badanaa khasaarada ayaa badan oo khasaarada laga dhaxla ayaa badan sababtaa faa'iidadiisu waa wax dadka boqolkiiba hal ama laba ah way jiraan saan sheegin dadku si- si la sheegay faa'iidooyin wuu leeyahay laakiin khasaarihiisa ayaa aad iyo aad eh, xad dhaaf u ah gabagabadii ayaan isla soo gaarnay caaisha waxaad isku raacdeen in kiladaha laga dhaxli karo ay badan yihiin sidee ugu yaraan uga badbaadi karnaa in qoysasku ay naga burburaan see kula tahay in guurkan daayaraanta ah ugu yaraan looga badbaadi karo waa maxsan tahay walaashay sacdiyeed sida wanaagsan aad barnaamijka inoogu daadihinayso Een, aniga ahaan waxaan isdhihi lahay in la joojiyo guurka degdega ahi oo gabdhaha iyagoo yaryar aan la guurin laguna qasbin guurka Een, in aan la fiirin qabiil amase hebel ma ka sareeya balse la fiiriyo gabadha mas-uuliyad ma qaadi kartaa ma joogtaa xilligii ay guursan lahayd kuna habooneed inay guursato midda kale oo ahi waalidiinta inay canaanta iyo iyo gab ilmuhu inay mar walba cabiidaan ka joojiyaan
seen ugu yaraan uun qoysaskeena aan dhisanayno ay inoogu sii jiraan eh, gabadhuna aysan mushkilado ugala kulmin eh, guurka da-yaraanta ah sidee xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan bal taladaada ugu dambeysa mahadsantahay sacdiya walaashay Een, sida guud horta adduunku maanta waa hormaray oon waxyaabo badan baa jira oo qofku tusaale ahaan hadda barnaamijyadan halka dhegeysan karaa ama waxbu baari karaa ama waxbu akhrin karaa Een, si guud in looga taxadaro in sida loo yareyn karaba een, uu u yaraado een, barnaamijka ee, degdega guurka degdega dhalinyarada Een, haddii lacala uu dhacana een, waxyaabaha qoysaskaas lagu badbaadin karo een, waxay aniga ila tahay in dadka een, waalidiinta ah oo ilmahooda ayagoo yaryar isguursaday inay sameeyaan maxaa la yirahdaa foojignaan aada iyo aada u dheer oo ay ilmihii degdeg isu guursaday oo yar isguursaday laga laga warhayo xaaladdu raarimo xaaladdu in si guud loola socdo mas-uuliyadda iyo kolley wixii lasii fahansiin karo ama dhaqaale ahaan wixii lagu tari karo in lagu talo in lagu taro haddii buuq la dareemo ama la dareemin wax jirana qaabkii si degdeg lagu xalin lahaa in laga fakaro marka si guud in marka hore xoogaa la yareeyo barnaamijkaas haddii uu dhacana sidaa sheegtayna ina dhalinyarada lagu fasixini waalidku ay faragelin ku yeeshaan ayaan ku talinaya
igraanay gebagabadii bal si aan uga badbaadno mushkiladahaas aanu soo tilmaamnay xalka kuu muuqanayaa waa kee waa mahadsan tahay baayo anaa ku faa'iidaysanaya hadalkayga u dambeeya waxaan ugu dambeyn aan ugu baaqi lahaa bulshaweynta ama dhalinyaradiina soomaaliyeed inaan sameyno waxa la yiraahdo ka hortag waxyaabaha aan u sameyn karna kahortag waxaa kamid ah in aan fasti sameyno meelo bulshada lagu wacyigeliyo haba ahaatee brograamadan oo kale ina badino yani si bulshadeenu u gaaro codkeena si macnaha brograamkeenana inoo hirgalo aanan uga haqabtirno guurka daa'ida yar ay sameynayaan deg deg ah si waxyaabo badan inoogu hirgalaan waxaa kusoo gabagabeynaa inaan sameyno bosiishinaad aan dadka ugu wacyigelino ama bulshada weyn baaq ugu dirno dhalinteennana aan ugu wacyigelino qashada dareenkan dibna hayga ruugaa
waa hagaag waxaan guud ahaan intaa kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo ay toddobaadkan marti igu ahaayeen cali xuseen cigaal caaisho cali shire iyo ikraan maxamuud cali way mahadsan yihiin dhammaantooda intaan dib ugu kulmi doonna hawada mar kale haddii uu rabbi qadaro nabad dhegaystayaal keenan daadegay miyaydan dareemayn